bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo qodobada saaka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah beeraleyda jowhar oo bilaabay sar u qaadista wax soo saarka bariiska wadatashi ku saabsan horumarinta xogta socdaalka iyo barakacyaasha oo lagu qabtay muqdisho tartan kubadda cagta oo lagu qabtay magaalada beledweyne qorshaha istaraatiijiyada aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka oo laga dahfuray muqdisho mashruuc lagu horumarinayay beeraha iyo xoolaha oo lagu qabtay kismaayo xubnaha sarifka suuqyada cayaaraha eed dhegeysan doontaan akhbaaraadka dibad waxaad ku dhegeysan doontaan safaaradda mareykanka ee caasimada yukrain oo la xiray qodobadaasi waxaynu kusoo kordho ayaad dhegeysan doontaan
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
aan ku horaya sidaa tordhaca qodobada aad ku maqlayseen beeraleyda jowhar ayaa bilaabay sar u qaadista wax soo saarka bariiska beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe ayaa xilligaani ku guda jira beerashada dalaga bariiska caddaha xilli lagu guri jiro waqtiga tacabka ee deerta taasi oo ka caawinaysa inay ka hortagaan dhibaatooyinka fatahaadaha maadaama dalaga bariiska oo iska caawin karo biyaha badan cismaan buule waxauu ka mid yahay beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe waxuuna sharaxayaa xiliyada la tacbado dalagyada jowhar ka baxa isagoo sheegay in dalag kasta uu ku xiran yahay cimilada waxuuna ku baaqay in sare loo qaado tacabka dalaga bariiska
in markaa beeraaleyda ay tacbaan ama ay tacbi karaanba runtii cabdicasiiso horta waxaa la joogaa xilliga deerta ahaa deertani dalagyo fara badan ayaa jirta ee ku habboon in markaa la beerto inta badanna waan ka warqabnaa haddaanu nahay beeraaleyda markaa gobolka markaa joogto ama degan waxaa ku habboon in la beerto beriiska ayaa ku habboon maadaama uu yahay gobolkaani gobolka uga wax soo saarka badan beriiska marka loo fiiriyo gobollada kale marka inta badan beeraaleydu way diyaar garowday waxayna u diyaar garowday in ay ka faa'iidaystaan xilligaani hadda lagu jiro ee deerta ah waxayna badi uga faa'iidaysteen inay markaa beertaan bariiska maadaama xilligiisii la joogo beeraaleydu way ka warqabaan inta badan in uu ku habboon yahay beerashada bariiska xilligaani walow lagu kala duwan yahay sidee loogu faa'iidaysan karaa marka waxaa lagu faa'iidaysan karaa awalan qofka inuu leeyahay beer cabirkeeda intoo doona ha la ekaado waa qofka beeraaleyga ah waa inuu lahaadaa beer si uu markaa ugu faa'iidaysto xilliga deerta maanta la joogo haddaadan beer lahan ma ka faa'iidaysan kartid dadka beerta leh ayaa oola jeedaa wax soo saarka beeraha u saaxiibka ah waxaa lagu faa'iidaysan karaa inaad beerato bariiska waayo xilligiisaa la joogaa waay hadda xilliga maanta la jooga haddaad uga faa'iidaysan waysid inaad beerato beriiska waa xilli kale aad uga faa'iidaysan kartid ama dalag kale aad uga faa'iidaysanaysid ma jirto haddaad tahay qof markaa beeraaley ah lana joogo xilliga deerta ahaa haddaad uga faa'iidaysan waysid inaad bariis beerto waxa waaye xili kale aad uga faa'iidaysan doontid ma lahan ilaa beerta kale inay ku timaado mooye marka ma bariis keliya ayaa ku habboon beertu ma bariis keliya ayaa la beeran karaa asig wax kale ma la beeran kare ha waa la beeran karaa wayna jirtaa waxyaalo badan oo looga faa'iidaysan karo in markaa eh, la beerto bariiska Eh, in la beerto dal inkastoo roob yari ay soo wajahday beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe haddana beeraleyda ayaa bilaabay tacabka dalagyada kala duwan sida dalagga bariiska wadatashi ku saabsan horumarinta xogta socdaalka iyo barakacyaasha ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho cabdifitaax axmed macluw ayaa qodobkaasi noo faahfaahinaya wadatashi ku saabsan horumarinta xogta socdaalka iyo barakacayaasha dalka ayaa lagu qabtay magaalada caasimada ah ee muqdisho wadatashiga lagu qabtay magaalada muqdisho waxaa diradda lagu saareeyay horumarinta xogta laanta socdaalka iyo jinsiyadaha qaranka fa-aad xuseen cabdi oo ka socday hay-adda istiitikada qaranka ayaa sharaxaad ka bixiyey ajandaha shirkan iyo ahmiyadda uu u leeyahay laanta socdaalka iyo jinsiyadaha qaranka ajanduhu wuxuu yahay waa consultation meeting consultation meetingka waxaan ugu tala galnay in aynu een, ku horumarino xogta migrationka inaynu ku horumarino reportkii waad arkayseen een, waynu dadaalay waxa weeye muxuu ahaye editionkii koowaad ama qeybtii koowaad in qaybaha dambe ee soo bixi doona sanad kasta soo bixi doona uu kan ka horumarsanaado ayaynu ugu talagalnay qaar ka mid ah wakiilada ka socday bulshada inteeda kale iyo wasaaradaha dowliga ah ee ka qayb galay madasha shirka ayaa tilmaamay in laanta socdaalka iyo jinsiyadaha qaranka ay shaqooyin xoog leh u hayso bulshada islamarkaasina ay tahay in kor loo qaado guud ahaan tayeenta xog ilaalinta ee xogtu ay u hayso qaranka soomaaliya Ee, taabtadan shalay la soo bandhigay xoog badan ma saarayno Ee, maadaama hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka ay ka shaqeyso qaxootiga iyo soomaalida la soo celinaayo ritaaniska aan u naqaano iyo barakacayaasha qaxootiga wadanka joogo tiro ahaan lixdan iyo sagaal kun sideed boqol sagaashan iyo shan aanaga haynaa oo soomaaliya guud ahaan joogo sistamkeena ku diiwaan gashan xogta sidoo kale laga heli kara UNHCR dadkan soomaaliya ee dhan ay joogaan muqdisho boosaaso iyo hargeysa iyo berbera ugu badan meelaha hadda ay joogaan laakiin guud ahaan soomaaliya way ku baahsan yihiin
hay-adda statistics qaranka inay base u noqoto wixii waddanka information oo migration wixii la xiriiro Eh, so annaga ahaan doorkeenna markii la dhaho eh, xafiiska ergeyga gaarka aha eh, waxa waaye en, annaga waxa waaye en, kow waxaan soo celinaa annaga dad dadkaas oo ah voluntaries oo mm, waddamadaas qurbaha ama ha ahaato africa ama adiga waddamadaas dad socdaalay oo caqabad ay ku qabsatay waddamadaas iyo kuwa iskood usoo laabanayo waxaan soo sheegnay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha xog fara badan ay haysaa laakiin expert iyo maxaa la technical assistance haddee hesho waa laga soo saari karaa ayaan aaminsanahay Ee, hay-adda maxaa la yidhaha saasiska qaranka iyo iyo international bartinerkaba waxaa ka codsan lahayn inay nagala shaqeeyaan maxaa la yidhaahdaa si loo heli lahaa technical assistance iyo experts rag khubara oo intii ka sistan dhigan doonto macnaha xog wadaagista een, xogtan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ku jirto tartan kubadda cagta ah ayaa lagu qabtay magaalada beledweyn garoonka kubadda cagta buulaxaabley xaafadda xabataako ayaa si rasmi ah looga dahfuray tartanka kubadda cagta ee jaamacadda green hope farceeda magaalada beledweyn madasha lagu dahfurayay waxaa goobjoog ahaa maamulka jaamacadda bahda ciyaaraha macalimiin dhalinyaro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada daahir cabdiweli oo ah maamulaha jaamacadda green hope farceeda magaalada beledweyne ayaa ka warbixiyay daahfurkaani ee cayaaraha ee loo qabtay ardayda wax ka barata jaamacadda sanadkii shanaad oo xiriira ayaa laga sameynaya jaamacadda greenhope waxaana ka qaybgalaysa sanadkan ilaa kuw iyo toban naadi oo ka kala socdo dhammaan kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda bixiso waxaan u rajaynaynaa hadduu ilaah yidhaahdo guul sideedaba tartan hadduu dhaco waxaa waaye gari laba nin kama wada qusliso hal qolo ama hal tiim ayaa guulaysan doono waxaan rajaynaynaa insha allah dhammaan kuw iyo tobanka naadi inay soo bandhigi doonaan ciyaar qurux badan oo disbliin iyo anshax ilaalinayaan waxaana kula dardaarmaynaa inay ilaaliyaan sharafta jaamacadda sharafta naadiga uu matalaya ee galaaskiisa iyo sharafta macallimiintiisa inuu ilaaliyo insha allah waxaana rajaynaynaa sida quruxda badan oo maanta tartankaa noogu furmay inuu noogu soo gabagoobi doono insha allah waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinaynaa agaasimaha wasaaradda ee saaxiibka yuusuf iyo sidoo kaleeto ee gudoomiyaha degmada waxaan rajaynaynaa saaxiibka ismaaciil sidaani waxaana rajaynaynaa insha allah in dhammaantiin aad nala joogi doontaan intuu tartanka uu socdo ka kale agaasimaha guud ee wasaaradda cayaaraha dowlad goboleedka hirshabelle yuusuf faarax sidoo kale gudoomiyaha ururka kubadda cagta magaalada beledweyne ismaaciil cali xasan ayaa soo dhaweeyey tartankani loo qabtay ardayda wax ka barata jaamacadda green hope ee faraceeda magaalada beledweyne marka hore waxaan aad iyo aad uga hambalyeynayaa madaxda jaamacadda maamulkeeda iyo maxaan ku irahda macalimiinteeda iyo gudoomiyaalka jaamacadda green hope runtii aad baan ugu faraxsannahay inaan maanta aan kala soo qayb galno tartankani oo loo qabanayo naadiyaasha dhallinyarada ah ee jaamacadda ay ku dhiirigelinayso runtii jaamacadda green hope waxaan ugu hambalyeynayaa maxaan ku yidhahdaa dadaalkay ugu jirto horumarinta dhallinyarada dhanka waxbarashada ayadoo aan rajaynayno haddii ilaa yidhahdo inay tubta toosan ay marsiiso iyadoo dhallinyaradan marka waxaan ku yidhahdaa dadaalka iyo maxaan ku yidhahdaa iyo horumarinta dhanka dhallinyarada aan qayb weyn aan kaga ima aan kaga ammaanayna degmada beledweyne ayaa haddana maanta waxay kulansatay sidoo kaleento inay qayb ka noqoto horumarinta tartanka isboortiska inay qayb ka noqoto waxaan galabta halkan ka daahfuraynaa tartankii jaamacadda green hobe waxaad og tahay laba beri ka hor ayaan qurtuurkii goobjoog wahayn maantana halkan waxaan xaadir karanayaa tartankii inuu ka furmaayo stadium buulaxaabley waxaan aad ugu mahad celinayaa ustaad daahir cabduuli axmed oo dhabarka u xirtay in maaragtay tartankan uu qabsoomo waa kaaga mahad celinaynaa haddaan aanay bahda isboortiska degmada beledweyne had iyo jeer waxaan bogaadinaynaa tartan kasto ama jaamacad kasto ama iskuul kasto wax qabanayo isboortiso dhalintan quruxda badan u qabanayo waa soo dhoweynaynaa markaan taas ka gudbo waxaan rabaa in furitaankan maanta sida quruxda badan halkan uga furmay iyo si lamid ah inuu tartankan kusoo dhammaada hadduu ilaahay idmo marka insha allah wakhtigu aad u yar waxaan bogaadinayaa dhalinta in kubad fiican halkan qorshaha istaraatiijiyada aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka ayaa laga daafuray magaalada muqdisho zahra cabdi xuseen ayaa qodobkaasi noo faahfaahinaysa magaalada muqdisho caasimada dalka ayaa laga daafuray kulan loogu hadlayo dib u eegista iyo meelmarinta qorshaha istaraatiijiyadeed ee miro kaa oo loogu gol leeyahay qorshaha shanta sano ee soo socota iyo fududeynta diiwaangelinta dadweynaha ilaalinta xogta kaedsan ee dowladda kulanka ayaa waxaa kasoo qaybgalay sharciyaqaano agaasimiyaasha miiro iyo marti sharaf kale cabdiweli timacde oo ah maareeya hay-adda aqoonsiga qaranka ayaa ka warbixiyey ujeedka loo qabtay kulankan qodobka kaloo muhiimka waxa weeye wadanku dowladdu waxay qaadatay wax leeyahay national transformation plan oo shanta sano oo soo socota dowladda lagu hagudoono waxaan rabnaa istaraatiijiyaddeenu inay la jaan qaado national transformation plankaas oo aanan inagii aanan ka dambayn meesha la aaday istaraatiijiyaddu waxay ku fadhidaa tiirar tiirarkaas waxaa ugu waaweyn oo idiin caddaynaya tiirarka aynu ka shaqaynayno oo istaraatiijiyaddu ay ku fadhida waxa weeye number one hay-adda niira inay noqoto hay-ad ku shaqaysa shuruuc siyaasado ee aysan noqon waxay ila tahay mid ku shaqaysa marka waxaan u baahanaa markaan saanaano maxaa shuruuc inoo qoran istaraatiijiyaddu waa inay rafalanka karaysaa maxaa siyaasado inoo jira maxaa abraacyo inoo jira maxaynu u baahanahay the coming five years inaynu samaysano waxaan u baahannahay inaynu ku guulaysano in qof kasta oo soomaaliya iyo qof kasta oo sharci ku degan wadankan in la diiwaan geliyo cabdiweli timacde maareeyaha hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka ayaa waxa uu xusay in ay waajib gaar ah hay-adda ka saaran tahay ilaalinta xogta muwaadiniinta soomaaliyeed ee la diiwaangeliyey isagoona xusay in ay fududeeyeen helista shahaadadaasi qof kasta meesha uu joogo uu uga daabacdo kadib markii la diiwaangeliyo waxaan rabnaa waxaanu ka shaqaynayno hay-ad shaqaday qabanayso dadka waxaa laynoo dhiibayaa xogtii dadka dheytada waxaa la yihahda waa crudoil waa waa shidaal ceeriin wey waa waa waa waa waa arrin u baahan inaan eengarayno trustigeedii ka eengarayno oo aan ka helno shacabka aynu ka helno dadka aynu la shaqaynayno ama bartinariska bartinariska markaan leeyahay waa brivate sectorka waa hay-adaha caalamiga waa dowladdii laftigeeda waxaan ku guulaysanay laba system sistemyo badan baynu ku guulaysanay oo infact qayb internal yihiin laakiin systemska hadda dadku ay isticmaalayaan waxaa ka mid ah systemka shahaadooyinka hadda ogaada systemka shahaada la degidda awar shahaadada waxay ahaan jirnay in qofku uu soo laabto shahaadada marka la diiwaangeliyo laakiin hadda waxaa life ah oo shaqaynaya system la c d s certificate delivery system oo qofku markuu isdiiwaan geliyo soddon daqiiqa bacdi shahaadadiisa meeshuu doonu ka daabacan karaa saddex jeer buu maalintii daabacan karaa waxaa kale oo life ah oo lagu shaqaynaya oo wasaaradda waxbarashada ay ku shaqaynaysaa oo tiamkana ka hadli karaan system la yidhaha hubiye hubiye waa system loogu talagalay dadka isticmaalaya adeega aqoonsiga inay ku hubiyaan adeega ay bixinayaan inay ku hubiyaan oo qofku markuu i d ula yimaado meeshuu awal hore i d-giisa layska fiirfiirin jiray keliya in la geliyo sagaalkiisa koo iyo tobankiisa nambar qofka xogtiisi oo dhan la heli karo trustiga keliya laguma helo inaan dadka u sharaxno inaan nahno waa nala aamini karaa waxaan u baahannahay inaan dadka adeega u fududayno kulankan oo socon doona muddo laba maalin ah ayaa waxaa la filayaa in ay kasoo baxaan qodobo miro dhal ah
mashruuc lagu horumarinayo beeraha iyo xoolaha ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo mar kale cabdifataax ayaa qodobkaasi noo faahfaahinaya wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka jubbaland oo uu helinayo wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo ka socday hay-adda faw ayaa magaalada kismaayo waxa ay ka daahfureen mashruuca r l r b mashruucan ayaa waxaa iska kaashanaya wasaaradaha beeraha soomaaliya iyo tan jubbaland iyo wasaaradaha bahwadaagta kula ah socodsiinta iyo dardargelinta mashruucan oo ay ka mid tahay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo kaalinta ugu ballaaran ka qaadanaysa inta uu dhaqaaqayo mashruucan lagu horumarinayo guud ahaan deegaanada maamulka jubbaland wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland geyle maxamed aadan oo ka hadlaya ahmiyadda uu leeyahay hirgelinta mashruucan ayaa yiri sidan waxay rabaan dadkanagu waxay rabaan inay wax la soo baxaan bay rabaan dadkanaga yaambo iyo abuur ma rabaan dadkanaga waxay ogaadeen inaan baryo baahi looga baxayn waxay ogaadeen inaad muruqaaga maasho inay maslaxadda guud ku jirto dowlad ahaan iyo dad ahaan waxaan aaminsannahay mashruucaas ibad inaan ka faa'iidaysan doonno shacabka loogu faa'iidayn doono oo aan rabo inaan hormarsado oon kandara directorka ugu baaqo dadkanagu waxay rabaan inay tabcadaan dadkanagu waxay rabaan qalabka ay dhulka ku tabcan lahaayeen sida cagafyada kanaalada dib loo sameeyo maxaa la yidhaahdaa in lagu dhaqaaleeyo inay wax la soo baxaan wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka soomaaliya asad cabdirasaaq maxamed oo mashruuca daafure ayaa tilmaamay in wasaaraddu ay diiradda saari doonto hirgelinta iyo dhaqaajinta mashruuca mashruucan daraato waxaan joognay iyo tii ka horreysay baydhabo mashruucana laga daafuray maantana waa kismaayo daafurka mashruucan la yidhaahdo rural livelihood resilient program ifad baa wadda ifad iyada idiin shixi doonta international fund for agricultural development baa la dhahaa mashruucu wuxuu yahay cross cutting wasaaradaha sida xanaanada iyo beeraha adduunka inta badan waa isku mid livestock and animal husbandry iyo crop laakiin innaga maadaama uu khayraadkeenu badan yahay uu kala duwan yahay
waxaga dhegeystayaal waxaad la socotaan warkaa subaxnimo markaan waxaad ku soo dhawaataan xubinta sarifka iyo zahra
kusoo dhawaada xubinta sarafka ee suuqyada magaalada jawhar haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jawhar ayaa boqolka doolar heerka qabashada la kala siisanayaa laba milyan sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanayo laba milyan iyo sagaal boqol halka doolar mareykanka ayaa la kala siisanayaa qiimo lacageed gaaraya labaatan iyo sideed dhibic shan qabashada halka bixinta la kala siisanayo sagaal iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah markana miciishada bariiska nooca loo yaqaano safaariga ayaa haafkiisa la kala siisanayaa qiimo lacageed gaaraya sagaal iyo toban doolar iyo bar halka bariiska nooca loo yaqaano xamsaha la kala siisanayo shan iyo labaatanka kilo soddon iyo kow doolar iyo bar baastada nooca loo yaqaano mudlo ayaa la kala siisanayaa toban doolar iyo bar kartoonkeeda sokorta ayaa loorkeeda la kala siisanayaa afartan iyo laba doolar halka haafkeeda la kala siisanayo koo iyo labaatan dhibic labaatan iyo shan sinti saliidaas lidcadeeda loo yaqaano ayaa la kala siisanaya soddon iyo saddex dolar caanaha hilaac ayaa la kala siisanaya lix iyo toban dolar iyo bar oomada fasklin ayaa loorkeeda la kala siisanaya shan iyo toban dolar iyo bar halka hilaac la kala siisanayo laba iyo toban dolar markana dhanka iyo dalaga koombada galee ayaa la kala siisanayaa sagaal kun oo shilinka soomaaliga ah halka digirta koombadeeda la kala siisanayo sideed iyo toban kun salbukada ayaa la kala siisanaya labaatan kun halka qamadiga koombadiisa la kala siisanayo afar iyo labaatan kun xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada waa naga intaa
way mahadsantahay zaare xubintaasi nala socodsiinaysay markana xubinta cayaaraha kadib afar gool oo kale uu dhaliyey xulka sweden victor tayada cajiibka ahaa ee ugu qalmo kooxaha yurub ayuu u soo bandhigay robin waa in uu si deg deg ah ugu dhaqaaqabay riyahan kaalista badan si uu door ugu yeesho shaqadiisa cusub ee man united balse tababaraha bortuqal waxa uu hore u sheegay inuu kooxdiisa hore wax ciyaartooy ah kasoo qaadan doonin bisha january sidaasi oo tahay victor meesha kama saarin inuu qaadan karo weeryahanka cajiibka ah ee xagaygan xubintaasi cayaaraha ee warka subaxnimo ugu dambeysay tan intaa ku kulmi doono nabadgelyo